ururka naafada ee sanca center oo ka dhisan magaalada muqdisho ayaa waxay dalbadeen in loo sameeyo afurin inta ka dhiman bisha barakaysan ay rabadaan sidoo kalena loo ciidsiiyo caruurtooda ee iyaga ay u awoodin inay ciidsiiyaan laba boqol iyo konton qoys oo naafa ayaa ku mideysan ururka naafada ee sanca center waxayna sheegeen inaysan awoodin inay eh, shaqaystaan maadaama ay ka mid yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba iyagoona dalbaday in gargaar caawimaad ah lala soo gaaro bisha barakaysan ee rabadaan annagoo ah naafada iskuulka sanca santar ee degmada yaakshiid ku taalla waxaan rabnaa inaan codsi halkan uga jeedsano ra'iisul wasaarahee- ra'iisul wasaaraheennii hore ee dalka soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaan leenahay ra'iisul wasaare waxaan kaa codsanaynaa annagoo lixdan qoys oo naafo ah oo caruur iyo rag iyo dumar isugu jira waxaan kaa codsanaynaa waa bil rabadaan ee barako badan inaadna afurisid nana ciidsiisid insha allah waa codsigeennii ugu horreeyey ee kusoo gaara dadkaan naafada haddaaynu nahay waxaan rabnaa ra-iisul wasaare inaan kuu duceyno oo codsigaas nooga soo jawaabtin insha allah muraadkaaga iyo muraad wax allaal waxaa jeceshaan allah kuu sala ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooble waxaan kaa codsanaynaa in aadna afuriso lixdan qoysaan nahay in aadna anfursataan kaa rabnaa kheyr ilaah ku siiya muraadkaada ilaa asaalo haa codsiga waxa waaye anfurin ayaan ka rabnaa inuuna anfuriyo ramadaana lagu jiraa kheyr ilaa asiiye ramadaana lagu jiraa inuuna anfuriyo oo aan maaragtay si gargaar eh oo degdeg ee nagu soo gaarsiiya ayaan codsanaynaa waxaan ku codsanaynaa ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooble inuuna soo gaarsiiyo afurin bisha barakeysan ugu jiro oo waxaan rabnaa marka ciisiina rabnaa inuuna soo gaarsiiyaa rabnaa kheyr allaha siiyo